جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa subax isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon u warka subaxnimo dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose shilgaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaala kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta shabakadaha internetka yuhuudda ee bixiya adeegyada maamulka sahyuuniyadda ayaa hawada laga saaray iyadoona tafaasiil dheeraada laga helaya dhacdadaas xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si aad ah kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada hoose sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan asmo dhaqaale oo ku soo wajahan soomaaliya iyo shacabka magaalada muqdisho oo iska diiday bixinta baadda cusub
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee maayafuulka magaalada baydhabo iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlayay xaafadaha u dhow maayafuulka magaalada baydhabo gado ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale kamiin labaad u dhigeen maleeshiyaad murtadiinna oo gurmad u ahaa maleeshiyaadka ridada ee maalin ka hor kamiinka loogu dhigay wadada xiriirisa degmooyinka luuq iyo doolow ee wilaayada gado waxaana kamiinkaasi labaad ku dhaawacmay hal askari oo murtada shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya magaalada gaarisa ee dhulka n f d ee ku hor jiro gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa sheegaya in shil gaari oo sababay khasaare nafeed oo dhimasho iyo dhaawacba leh uu ka dhacay qeybo ka mid ah deegaanada hoostiga magaalada gaarisa waxa uu shilkaani si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa labada deegaan ee sareedo iyo hagarbul ee hoostiga magaaladani iyadoo shilkan uu yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo waddada marayay inta la hubiyey ugu yaraan ilaa laba xubnood ayaa ku dhintay shilkan halka saddex kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen waxaana dadka ku dhaawacmay shilkan in la geeyey mid ka mid ah cisbitaalada magaalada gaarisa halkaasoo lagula tacaalayo dhaawacyada ka soo gaaray dhacdadani inta badan shilalka gaaray ee soo laalaabta ayaa sabab looga dhigaa darawallada oo aqoon buuxda u lahayn wadista gawaarida islamarkaana si xowli ah ku wada gaadiidka waxaana dalka kenya in badan ka dhacay shirar kala duwan oo sababay khasaare baaxad leh shilkan gaari ayaa qayb ka ah shilalka gaadiidka ee laga soo tabiyey dhulka n f d ee ku hor jiro gumaysiga nasaarada kenya iyo ismaamulada dalka kenya waxayna sanad walba waaxda socodka gaadiidka kenya diiwaangelisaa dhimashada kumanaan qofa iyo dhaawaca kumanaan kale kuwaas oo ay noloshooda gallaafteen shilalka gaadiidka mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaala kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed cabdiraxmaan xasan cali iyo xasan ibraahim sheekh isxaaq waa labo askari oo towbadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kuwaas oo maalmo ka hor lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayada bakool mid ka mid ah askartan taabiinta ayaa ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay koonfur galbeed in muddo ah oo uu ka tirsanaa murtadiinta ayaa allah waafajiyey inuu u towbadkeeno wuxuuna wilaayada la soo galay qorigii loo siiyey inuu kula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta sidoo kale askariga labaad ayaa isna ka mid ahaa maleeshiyaadkii tababarka kusoo qaatay wadanka yuganda kuwaas oo qaarkood ku halaagsamay weeraradii xaqa iyo baadilka ku dhex maray wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud askarigan ayaana ka mid noqday tiro ka mid ah maleeshiyaadkaasi oo allah waafajiyey inay usoo laabtaan markii towbada loo qabtay ayay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus anuu magacay leerow cabdiraxmaan xasan cali leerow oo deegaansheena iyo baydhabo ciidamada murtadiinta yaa ku bahi ilaahay aan ku tawbusheeni walihati iyo hatiku dembana iniana kashaqay mafadow iniana raha mafadow inilan iyo kumid ahta asalaamu calaykum heer mafadow murtadiinta meeku ku biiray deegaanka leerow weejid anoo umay laraayaysu baydhabo ha ku tabi weejidkooy dad oo lasi sawiroo argay sawirkaas ku gali maka'aalan askar maka'aalan sawiryaalko meel raahaydo baasiya gagamahan laguraaya ka'aalay walay khiyaani maain madina saasun oyaani mabagala faneeb bacda askaruwa leeri qaabka siiteena askarka nagadi lanko abdulaayiriso eraanga iyo tashkiili anoo xasan ukreyin sheega saagleeraw gobolka bokool dhaladi yaa may baarantay hatukor murtadiin gaarantay hudurka ku darami hawdura tababarka galan afar biloo ka jiri dadka sagaal biloo ka jireen reeda ku seeday haradu durmay dadka tababaraya ilaanko dhuusa ilerayona ilaanko nabri waraa amara nijey haranna may baya tababarka ka jarni amar bilo soddon shee may baarday meeliga ajniga rafaadeen haranna noogaada amarilahaga jire yoan in nijey yoan afar bilood ituma shan beri yatababarka ka jarin meeliha may baarday dabdoron hakamarin dhibaatooyin badan may baarday mereerani rafa ilaahay marshee jira tanaata korkaayna ku fiignya ilaahay marsharaday sidorna dhibaato laanka mari afar iyo labaatan saa may baarday may hunduraane afar bilood ituma shan beri mudun meelilah roogn emeelina noogaada hamarar nishan afar bilood ameelina kanasonere harasi kowtun noogaada nishan haranna huwa meelinisi hubaabunasi amarilahaga jira meelia daflukure heebtararhe dhinagaas oo galmudug jeega hoebtee dhowr bilood todobaad oo siid koleyn baa ka shagayn gabalo eeldheer leen nijey eeldheerka ilaahay marshaa baar ku degnaan reedan ninay gabal wargaali leen nijey ugu dambeyn askartan ayaa ka waramay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada bakool iyagoona baaq towbadkeena hawada u mariyey haraadiga askarta murtadiinta ah ee baaqiga ku ah safka gaalnimada alxamdulilah dad muslimiin ah walaaladay eh ehelkay ee garaabaday eh yaankooy dadkaasiitiana gacan furun hayay dhowaayan guriga caakeelakooy walayin beesay beesilisi beesadaasiitiin inaan ka shaqaysado awlaadeen aan ka shaqaysado nafsadayna aan ka maarayo yaa fikradii ka jaray laakiin hata murtadiinta la jaroona ma imbaaqay inay walaalaha muslimiinta meeliyo kooyaan murtadiinta nagutay waleenka baagalahay may baaki odkay dheegayoonaykiin dheegan dhati oo inyaas ugu dhabaano ilaahay marshii jiray meeli muslimiinta roon lee ka nooladaano taasaan ka baagay tan iyo markii ay ku dhawaaqday kooxda garguurta ee xamladii ashhaadala dirirka ahayd waxaa wilaayaadkaasi koox koox ah usoo gaarayay maleeshiyaadkiisa kuwaas oo iyagoo taa'ibiin ah siyaabo kala duwan loogu soo bandhigay maamulada wilaayaadka dalka mahadsanid cabdiqani shabakadaha internetka yuhuudda ee bixiya adeegyada maamulka sahyuuniyadda ayaa hawada laga saaray iyadoona tafaasiil dheeraada laga helaya dhacdadaas nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya sida laga soo xigtay telefishinka yuhuudda ee janalka laba iyo tobanaad shabakadaha internetka yuhuudda ee bixiya adeegyada dowladda ayaa hawada laga saaray saacadihii ugu dambeeyey taasoo saamaynteeda si weyn looga dareemayo dhulka yuhuuddu ay haysato ee reer falastiin shabakadaha hawada ka baxay ayaa la tilmaamay inay ka mid yihiin websayteka xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda canshuuraha iyo kuwo kale iyadoo tilmaamaysa in sheegista weerarkan dhanka internetka ah ee yuhuuddu la kulantay ay hay-adda tiknolojiyada yuhuudda xaaladda waxay ku sheegtay in cilad farsamo ay wajaheen waxaa jirta in muddooyinkan dambe weerar dhanka internetka ah dagaalka ugu weyn ee socda uu qayb ka ahaa khasaaraha dhaqaale iyo habka burburinta qorshayaasha dowladaha uu qayb weyn ka qaato shirkadaha iyo ururada weeraradan qaada ayaa ah kuwa ugu casrisan oo ay dowladaha maalgeliyaan hay-adoo u qaabilsan inay ka hortagaan arrimahaasi kooxaha loo yaqaano burcadda internetka ayaa la sheegaa inay qayb ka yihiin xukuumadaha iiraan iyo ruushka waxaana cabashada ugu xogan ay ka imaanaysaa maraykanka yuhuudda ayagoo sheega in laga soo weeraro dhanka iiraan iyo ruushka mahadsanid abuushayba xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si aada kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada hoose aan ku horumarna wilaayada hiiraan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxaa si dardar leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo afar maalin ka hor ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga hiiraan masjidka jaamac ee degmada buqca qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa lagu qabtay nadwo diini ah oo qeyb ka ah xamlada waxaana nadwadaasi bixinaya qaar ka mid ah culummada wilaayada iyadoona nadwada ay si aada kaga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan degmada buqca qable ee wilaayada islaamiga hiiraan allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu noogu leeyahy watubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun ilaa wuxuu le dadow dhammaantiin towbadkeena oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u laabta ee waad liibaanaysaan lacallakum tuflixuun haddii la towbad keeno dadku ay dunuubta ay gelayaan ka towbad keenaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballan qaaday inaan markaasi liibaanayno ayuu noo ballan qaaday ee aayad kale alle wuxuu ku leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfir dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim ilah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala addoommadiisa soo la hadlaya wuxuu leeyahy adoommadaydii ee naftooda ku xadgudbeenow bidunuubi walmacaasi dunuub iyo macaasi naftooda kula xadgudbeen oo dunuubtooda iyo markaasi macaasihu faraha ay ka badatiyow ilaah wuxuu leeyahy laa taqnaduu min raxmat illaah naxariista allah ka quusanina dadka muslimiinta ah waxaa waajibku ah ilaahay ku waajibiyey dhaqannadooda inay wanaajiyaan makaarimul akhlaaq waxa weeyaan dhaqannada wanaagsan dhaqankooda markay wanaajiyaana khayr fara badan ayay helayaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo nebigiisa la hadlaayo wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay baa lihi nebiyow dhaqan wanaagsan dhaqannadaadu way wanaagsan yihiin si wanaagsan ayaad u dhaqantaa buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala caaisha radiallaahu canha markii la weydiiyey oo la yidhi nebiga khuluqiisa ma dhaqankiisu muxuu ahaa waxay tidhi radiallaahu canha kaana khuluquhu lqur'aan nebiga dhaqankiisu wuxuu ahay qur'aanka bimacnaa qur'aanka ayuu ku dhaqmi jiray marka dhaqankeenna wanaagsan walaalayaal waxaan ka qaadanaynaa qur'aanka ayaan ka qaadanaynaa iyo shareecadeenna dhanka jubbada hoose oo xamaladan ay si aada kaga socotana waxaa warbixintan ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abu ayman innaga marka haddaan degaankiinahay waxaan diyaarunahay inaan garab istaagno wilaayada halkani waa goob fagaar ah oo ku taalla deegaanka yara oo dhaca duleedka degmada dhobley oo ay xamlada wacyigelinta ah ee irshaadul umma ilaa sabiilii rashaad uga faa'iidaysanayaan boqolaal ka mid a bulshada muslimiinta dadweynaha halkan ayaa saka kala yimid deegaanka yara iyo miyigiisa waxaana goobjoogayaasha ka faa'iidaystay xamlada daci waxaana goobjoogayaasha ka faa'iidaystay xamlada wacyigelinta qayb weyn ka ahaa dadweyne ka kala yimid dhobley iyo deegaanka diif si ay u xambaaraan awaamirta iyo nawaahidda laga soo qalindaartay shareecada islaamka culimo mas-uuliyiin iyo odayaal ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa qayb ka ahaa raggii mubaashareynayay howsha sheekh cabdulaahi raabi oo ka mid a culimaudiinka wilaayaadka ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan kula hadlay fagaaraha isagoona si wanaagsan oo aada u qiimo badan ula hadlay bulshada uu wax u sheegayey ummadu horseedeeda waa akhlaaq ummadaasi hadday akhlaaq weydana waxaa weeyaan maaragtay dahabad ummadaasi way tagtay akhlaaq iyo qiyim iyo qadarin ayaa dadkan lagu yiqiinay ahluyara akhlaaqda waa islaamka dhaqanka islaamka wanaagga haddaan lagu barbaarinin ilmuhu seebo xaggay u aadaya shayaaiinul insi waljinni baa meel walba u taagan daroogada degaanka kala dagaalama gabdhaha muslimaadka si gooniyan oo la hadlaya gabdhuhu carruurta ha tarbiyeeyeen diintooda maarteen ha qaateen adduunyadan waa laga tegayaa macno ma laha jidhkoodan iyayna ku ciyaarin baryahan dambe waxaa soo baxay cusuurtan dambe daawooyin la ismariyo la iscaddeeyo waa wax jeebkeeda ka go'an gabadhu wayna kusoo bixi doontaa yoom min alayaam waxay bulshadan oo isugu jira rag iyo dumar da'yar iyo duqeey ay si weyn uga dhegnuulaayeen kelimaadka wacyigelinta qodobadii quseeyey xamlada ee laga dul akhriyey iyo dhammaan waxyaabihii lagala hadlay oo si xil dheer oo xigmad ay ku jirto loogu gudbiyey suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaanna u ah beesha degta deegaanka ayaa isna mikrofoonka kala hadlay bulshada muslimiinta dadka deegaanka reeyara waxaan soo dhoweynaynaa oon qaadanaynaa oon ballan qaadaynaa idamka ilaahay inaan hirgelinno waxyaalihii khayrka badnaa ee faraxa badnaa ee wilaayadu nagala hadashay ee dadka deegaanka usoo jeedisay oo ugu horreeyeen iqaamat salaad salaada in lagu dadaalo iyo hadday si guud dacwada tahay dhammaanteenna ducaad baan nahay iyo la dagaalanka waxyaalaha mukhaadaraadka mukhaadaraadku waxay fasaadiyeen wax alla wixii diinteennii nafteennii maalkeennii akhlaaqdeennii wakhtigeennii mukhaadaraadku waxba inooma reebin innaga marka haddaan degaankiinahay waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno wilaayada la shaqayno soo sheegno wixii xumaan wada maxaa yeelay waa dantannadii waa noloshannadii waa diintannadii akhlaaqdannadii waannu soo dhoweynaynaa dhammaan qodobada la akhriyey shicaarkii ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatiina waan qaadannay allaha fadligii waxay wilaayadu si dardar leh ay ku waday muddooyinkii lasoo dhaafay xamlada dacwiga ah ee dhowaan uu ku dhawaaqay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yoonis waxaana ay wufuudda ololahan wacigelineed ay cagta soo mariyeen deegaano kala duwan oo ay bulshada gaarsiiyeen fariintii loo soo igmaday welina waxaa halkeedii ka sii socda xamladan oo la rajaynayo in uu allah ku anfaco juhuudeeda kumanaan ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan hasumo dhaqaale oo kusoo wajahan soomaaliya iyo shacabka magaalada muqdisho oo iska diiday bixinta baadda cusub warbixintan waxaa inoo haya faysal mahad soomaali waxaan maanta rabnaa inaanu dadka soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hannaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku howlanayd oo ka shaqaynaysay oo soo dhammaystirmay hannaankaasoo dowladda iyo wasaaradda u suuro gelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka waa baad kale oo la huwiyey magaca canshuurta waana iskuday kale oo lagu doonayo in lagu boobo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah kadib markii madaxda riddada ay ka soo jeesteen hantidii shakhsiga ahayd iyo tii caamka ee bulshada ka dhexaysay waa qorshe abaabulan oo ay soo hindistay i m f si loo kabo nidaamka dhaqaale ee xukuumadda maqaar saarka ah kadib markii reer galbeedka saliibiyiinta ah iyaguba ay u taagi waayeen inay bixiyaan qarashaadka ku baxaya kooxdan ay ku tiir iyo tacab beeleen labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay sida ku cad qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda xukuumadda riddada ah baadda cusub ee lagu soo rogay shacabka muqdisho ayaa dhigaysa in qof weliba oo suuqyada wax ka iibsadaa laga jaro lacag dhan boqolkiiba shan waxayna tani si isku mida u saamaynaysaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn shacabka reer muqdisho oo markii horeba dhibana uu ahaa boobka riddada ayaa muujiyey diidmo iyagoo si cad uga soo horjeestay inay bixiyaan lacagtaasi waxaana gebi ahaan istaagay dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee ka socday suuqyada ugu waaweyn muqdisho kadib markii ay ganacsatadu sameeyeen shaqa joojin saako axadde bakaaro waa taasaa run ahaantii waa tan waxaan leenahay waa arrin aad looga naxo xilligan waa xiliyaasha aan shaqaysan jirna aniga runtii maantana aaday u xiran tahay bakaaro inkastoo soomaalida lagu soo kordhiyey maalin walbaba cashiro cusub oo canshuur ah waxaan u xirna waxaa waaye maanta boqolka door la tuura haddii shan door naga go'ayso faa'iidada aan meesha u taaganaa maxaa waaye oo qoraxda iyo runtii aantii aan dhiigga aan u shubaynaa ii sheeg runtii waaba iska xirna bakaaro dhan saako akaasaa faanoole faraga noqodno ganacsada saaka waa hal mida noqdeen saaka banaanbax waxaan diyaar unaan inaan dhiig u shubno waa kaas bakaaro saako waa xiran yahay leenkan waa leenkii jimlooyinka lagu gadaayey waa jimlooyinka tafaariiq xataa maaha marka laga yimaado ganacsatada waxaa iyaguna tallaabo taa la mida qaaday dadka wax iibsanaya oo iyaguna ka soo horjeestay inay bixiyaan baadan cusub waxayna sheegeen in kooxda riddada mar kasta ay ka qaaddo lacaga xaddaaf ah haddana aysan jirin wax ay ku soo celiso runtii dadku waa saamaynayaa dadka dabaqadda hoose ah aa weliba ugu sii daran aad usii saamaynaya sababtoo qof walba haddii uu wax gato iyo hadduu wax soo galaanba ka jarmaysa dabcan waa dareemi kartaa marka xilligaan waa dee xaaladdu iska adag tahay oo muxuu ahaaye cashuuruhu iska badan yihiin muxuu ahaaye dadka dan cashuuro kalea usii dheeriya oo maaragtay sanadla ah sanadlaa laga qaadaa dukaamada waa la canshuuraa guriga kirada sidoo kale canshuur gooniya laga qaadaa canshuurta ole haddaa fahin marka hadda wax gooniga hadda wadankuna hadda moogtahay waxbarasho lacag la-aana ama isbitaallo lacag la-aana ama service lacag la-aana dadka hadda ma helaan marka xilligan iyo xaaladan adag oo waddanku weliba dhaqaale la'aan uu maaragtay kaashlaan uu ku sii jiro maxay ahayd in lagu soo aadiyo muxuu ahaye canshuur noocaana runtii waxay isleeyahay caqabad badanaa ka imaan doonto qorshahan ay la timid kooxda gurguurte waxaa sidoo kale ka soo horjeestay xildhibaano ka tirsan riddada oo ka qayliyey boobka bareerka ah ee lagu hayo shacabka caasimadda ee aan iyaga lagala tashan iyagoo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin dadkana ugu baaqay inaysan bixin canshuur ku sheegtan waxaannu leennahay shirkadaha amar uma haysataan haddii dawladdu idiin hanjabto tiraa shati baan kala noqonayaan idinka lama noqon karaan wax amara oo ay u haystaan inay ka gooyaan dadka lacag ma jiraan wasiir u haysta sharci inuu ku soo rogo dadka canshuurna ma jiro waxaa lagu sixir goosanayaa kenyaoo kale kenya lacag kaashahay leedahay kenya akoonti lacag qofka loogu diray leedahay oon jaajgaraynayn qofku dhowr opshin buu helayaa qofkii u baahan oo asagu joyskiisa keela ayaa embesaha wax ku gata annagu wax joysa ma lihin kaash ma lihin bangi intaa halkan lacag looga shuba aad ka qaadanayso magaceedii isla saacaddii ma lihin wax sharci ah oo la saari karaa ma jiraan waxba ha bixinina sharci linkuguma lahan xaqna ma ahan meel aadaysan lama xaqiijin karo waxaan intaa rabaa inaan ku daro qof kasta oo qaangaar oo aqli ilaahay siiyey dowladdu waxay ku dhisantahay waa canshuur ay ka qaadaa dadkeedu laakiin canshuurtu waa inay leedahay sharci iyo xeer inay leedahay in la og yahay gacan aamin inay gelayso in dammaanad qaad shicibka ay ka baxday ay ka haystaan adeeggii ay ugu baahnaayeen dowladdu inay ku celinayso intaa haddaysan jirin waa khalad iyo baad wax laga qaadayo isagoo dareensan kacdoonka kaga imaanaya bulshada iyo duufaanta ku soo fool leh ayuu khudbad uu jeediyey murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya ku calaacalay in lacagtaasi uu doonayo in uu ku kobo dhaqaalaha maleeshiyaadkiisa ku duruufaysan furimaha dagaalka ee hubkii iyo saanadii looga soo furtay lugna ku yimid magaalada muqdisho askariga maanta furuntiga taagan oo ay ugu dambaysay kuwa saakay maqaayadii ay ka shaahayeen bambada loo dhigay maxaanku radaa degmada dayniile ee hadda ugu dambeysay ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas ee ah muxuu ahay cawilcinaha loo suubiinaya lacagta yareed dowladdu dakhli kale ma qabto su-aasha la isweydiinayaa ayaa ah sidee shakhsi lagu aamini waaye saadka maleeshiyaadkiisa kuna iibsaday suuqyada loogu aamini karaa lacago malaayiin dollar ah oo uu ku andacoonayo inuu wax ugu qabanayo hooyooyinka iyo carruurta duruufaysan ee maalin cad uu guryahooda boobay waase ayo qofka waxqabad ka sugaya nidaam ay xatooyadiisa ka qayla dhaamiyeen kuwii tabantaabinayay ee sannad weliba liiska ugu dambeeya uga jira dowladaha ugu musuq maasuqa badan dunida aad buu u mahadsan yahay faysal warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu